wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay shir looga hadlaya arrimaha deegaanka iyo wasaqowga hawada iyadoo shirkaasi ay kasoo qayb galeen wasaaradaha ahbahwadaagta la ah wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland iyo maamulka degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada kismaayo maxamed sheekh oo warbaahinta la hadlaya kadib kulanka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu daarnaa kulankanna ilaahay baa mahad iskale noo suurtageliyey inaanu maanta ku qabsanno howlka wasaaradda caafimaadka shir ay isugu yimaadeen ilaa lix wasaaradood oo wasaaradaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ka mid ah wasaaradaha waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka wasaaradda deegaanka wasaaradda ganacsiga wasaaradda biyaha iyo wasaaradda gaadiidka sidoo kale waxaa uu helinayey dowladda hoose magaalada kismaayo ama degmada kismaayo iyo hay-adda ama guddiga tayadhowrka ee tayadhowrka waxaa shirkaa ay golayaasha wasiiradu ay hogaaminayeen wasaaradahaas dhammaantood waxaa ka socday wasiiradii wasaaradaha shirkaas waxaa looga hadlayey sidii wax looga qaban lahaa bay-ada iyo deegaanka loogana hortegi lahaa cudurrada faafa oo ay wasaaradahani ay mid waliba qeyb ay ku lahayd wasaaradahan waxaa isu keenay waxyaabo dhacdooyin soo laalaabtay oo mararka kala duwan dhacay iyo sidii loo xakameyn lahaa oo aysan usoo laaban lahayn waxaana ahayd gododka lagu rido qashinka lagu gubo oo ay laba kambani som iyo iyo wamo sanitation ay kambaniyo la yidhaahdo ay meelaha ay qashinka ku gubaan waxyaabo dhacdooyin iyo waxyaabo ka yar taagtaagan sidii xal waara looga gaari lahaa ayaa isu keentay intaas oo wasaaradood iyo intaas oo maamul oo kala duwan oo heerarka dowladaha hoose iyo ilaa wasaaradaha isukay isu kaya keenay waxaana laga soo saaray guddiyo ka shaqayn doona hadduu eebaha awooda la idmo waxaana la gaaray go-aamo wanaagsan oo bulshada soomaaliyeed wax ku ool u ah waxaana la rabaa in si wada jir ah looga wada shaqeeyo sidii loo xakameyn lahaa gododka qashinka oo magaalada kismaayo ku yaalla oo bulshadu warkii qashinka la geeyo oo kambaniyadu qashinka ay geeyaan oo lagu gubo kambaniyada qashinkii ay gubeen ay bulshadu dib ay dad ugu shaqo tagaan sidii loo xakameyn lahaa ee looga hortegi lahaa oo aysan u dhicin mar dambeete in godadka qashinka loo shaqo tago loona xakameyn lahaa qashinka meelaha la geeyey